meel la yidhaha mareer guur oo gacanta ku haya maamulka gobolada dhexe yaali suna ayaa waxaa weerar kusoo qaaday ciidamo ka tirsan koob iyo labaatanaad ee jooga degmada cadaado ciidamo ka tirsan nabad sugidda oo jooga cadaado laba jeer laba meel ayay kasoo weerareen iyo ciidamo galmuduga oo ka yimid magaalada gaalkacyo waxay soo weerareen saakii subaxnimadii deegaanka degmada mareer guur halkaasoo ay gacanta ku hayeen maamulka gobolada dhexe laba meel kalena waa ay ka soo weerareen labadii meelba ciidamadii kasoo weerarayna maamulka ciidamadiisii ayaa ka hortegay dhinaca gadoon ayay u carareen qolana dhinaca godonleb ay u carareen labadii dhinacba ay u carareenba ciidamadii waa maamulka ayaa ka hortegay xaaladda deegaanada waa ay degan tahay run ahaantii inaan naga weydiisiin deegaanka iyo waxyaalihii dhacay waa wax wanaagsan laakiin sida saxda ah waxa waaye ciidamada cadaadii kasoo wada baxeen sida aan kuu sheegay ayagaana fariisimaha iyo deegaankaasi mareer guur saakita weerar kusoo qaaday nasiib wanaagna jakula galmudug way beenisay inay wax lug ku leedahay dagaalka maxaa ku xaqiiji karaysaa waxaa ku xaqiiji karaynaa ciidamada ciidamadii soo weeraray ee kasoo tagay cadaado ciidamo beel ma ahayn waxay ahaayeen ciidamada koob iyo labaatanaad oo degana cadaado ciidamo nabad sugidoo degana cadaado ciidamo gaalkacyo ka yimid oo puntland wasiiro ayaa ka kamida oo oo hogaaminaya dagaalkan iyo midka xeraalaba deegaanadan in muddoa waad ka waraysaa tobankii sano ugu dambeysa xeraale waxay ahayd xaruntii ahlusunna waljamaaca waxa laga harta waaye oo laga hooyo waayey shaksiyaad ka tirsan maamulka galmudug ay ahaayeen wixii dhibaata oo saaka dhacana ayagaa sabab u ahaa macnaha dad maleeshiya ah ama dad beel ah ama qabiil is aruursaday maamul ma kusoo duuli karo waxa soo duulay waa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan cadaado iyo ciidamada galmudug cusbahaysi ah laba meelay saaka weerar kusoo qaadeen labadii meelna waa laga saaray haddana cadaadii kusugan yihiin qaarkoodna gaalkacyana aadeen wararka lagu soo gaaray jakula wararka aan helayno dadka deegaanka waxay idinka idinku eedeynayaan inaad kusoo duusheen waa nasiib darra aan ku leeyahay annaga tobankii sane ugu dambeysay deegaanadaas cid walbaana way ogeyd waa meesha keliya mar waliba la gaaro bisha mawliid nabigeena maxamed nabadgelya naxariis korkiisa ahaatee lagu xusi jiray madaxweynaheena maamulka gobolada dhexe doctor sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa kaqeyb ka qeyb qaadan jiray culamo badan oo ka timid soomaaliya iyo gobolada dalkana imaan jiray waxna lagu ogyahay waaye balse nasiib darra waxay noqotay dhul ballaarsi iyo in deegaanadaasi mar waliba loo horseedo dhibaatada waxaa keenaya maamulka jooga cadaado ayaa sabab u ah cid walbaana way og tahay in ciidan intaas la eg oo tayadaas le aysan macnaha maamulka kusoo duuli karin waxaa ujeedada ay leeyihiin wax kale maahane inay dhulka hadda ay haystaan marka laga reebo cadaado iyo gaalkacyo maahayna meel kaloo ay ka taliyaal ma leh saas daraaddeed waxay u socdaan waa dhulballaarsi waana u suurtageli weyday khasaaraha ilaa iyo hadda maxay sheegi karaysaa dhinaciina ibraahim xasan garabey daandurey wax khasaara oo dhinaceena jira ama dhaawac ama dhimishaa ma jiro weerar ma ahayn ciddii wax soo weerartay waa la sheegayay dadka deegaanadii ay ku carareen in dhaawac iyo wax sii wateen waa la sheegaayo wixii rasmi ana ayagaa ka hadli kara laakiin annaga wax dhaawaca iyo wax dhimashaa midna ma jiro maxaa yeele anaga weerar ma ahayn ayagaa weerar ahay haddana ayagaa deegaanadii ku dhaca ku laabtay cid walibana waa soo tusi karnaa deegaanka saxaafadda cid walbaan aan ka karnaa in deegaanadiina annaga gacanta aan ku hayno